tartanka kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxaha heerka labaad ee caasimadda galmudug dhuusmareeb ka dhisan ayaa muddo bila ka socday iyadoona ah qabanqaabada tartankan ay lahaayeen xiriirka kubadda cagta caasimadda galmudug ee dhuusmareeb waxaana munaasabadda xiritaanka tartanka kasoo qeybgelay wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xuseen jaamac macruuf gudoomiyaha ku-xigeenka caasimadda galmudug ee dhuusmareeb cabdismaan salaad aaden xogayaha xiriirka kubadda cagta galmudug mahadahbile iyo gudoomiyaha ciyaaraha caasimadda galmudug ee dhuusmareeb cabdiraxmaan sheekh cumar jimcaale waxaana ciyaarta finalka oo ahayd mid si weyn xiise gaara u leh ayna soo daawashteen boqolaal shacabka caasimadda gaar ahaana kuwa ciyaaraha daneeya ay dhex martay kooxaha f c gaashaan iyo f c walaalaha iyadoona ciyaartu labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar wanaaga xidigaha hase ahaatee ugu dambeyn waxa ay guushu raacday kooxda f c walaalaha oo ku guuleystay tartanka horyaalka kooxaha heerka labaad ee caasimadda galmudug ee dhuusamareeb iyadoona kooxda f c gaashaan sanadkii labaad oo xiriira ay ku guuldareysanayso in ay qaado kadib markii ay fiinalka timid laba xil ciyaareed isku xigta wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug macruuf ayaa waxa uu sheegay in ahmiyad weyn wasaaraddu leedahay horumarinta dhallinyarada isagoona xusay in wasaaraddu ay sii wadi doonto taageerada tartamada noocan oo kale ah ee ka dhaca deegaanada galmudug caasimaddan ugu horreyso dhankiisa guddoomiye ku-xigeenka caasimadda galmudug ee dhuusmareeb cabdisima salaad aadan sanweyne ayaa bukaadiyey xiriirka kubadda cagta ee caasimadda waxauna sheegay inka maamul ahaan ay mar walba garab taagan yihiin horumarinta ciyaaraha ayna diyaar u yihiin tartamada noocan oo kale ah ayay bulshadu arkayaan inay tahay mid jiheynaysa ubadka dhallinyarada waxaana ay dhiirigelin noqonaysaa in dhallinyaradu ay ka fogaadaan kudhaca falaaldembiidyo ay qeyb ka yihiin isticmaalka daraagiska iyo sidoo kale in waxbarashada ay sagsaagaan maadaama ciyaaraha loo arkaynayeen isdhexgalka bulshada